wasaaradda amniga gudaha jubbaland ayaa soo agaasintay kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda amniga gudaha jubbaland guddiga la talinta booliiska ee baad qeybaha kala gedisan ee booliiska jubbaland iyo ururada bulshada rayidka jubbaland kulanka ayaa looga dooday sahan ay samaysay wasaaradda amniga gudaha jubbaland kaasoo lagu qiimeynayey xafiis u adeega bulshada si xal waara loogu helo tacadiyada ay la kulmaan bulshada iyadoona inta kulanka uu socday laisla qaatay in xafiiska laga hirgeliyo goobaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah iyo sidoo kale meelaha dibudejinta loogu sameeyey markii uu kulanka soo idlaaday waxaa ka warbixiyey agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha jubbaland xareed kilaas cabdi waxaan u fadhinaa maanta waxaan u fadhinaa consultation wax la yidhaahdo waxaa- waa dood aan ka doodayno sahankii daraad iyo aan ku soconno iyo labada maalin aan soo qaadanay yaan waxaan doonaynaa inaan ka doodno oo aan fiirino ee la qiimeeyo haddii ilaah yidhahdo insha allah la qiimeeyo saldhigga ama saldhigyada ku habboon ee loo samayn karo miiska ee dacwada ama desk help wax la yidhaahdo ee loo in loo furo marka aad baa inaga mahad celinaya imaashada iyo sida wanaagsan oo oo u imaateen waxaan kaloo ku faraxsanahay in in maanta indhaheyd ay ku dhacaan gabdho fara badan oo ciidamada booliiska ah Een, inta badan waxaa aad u miisaankiisa oo ee, ma garanaysaa een, barnaamijkan j b b uu cusleynayaa women policing iyo maaragtay waxyaabaha noocaas oo kale uu aad maaragtay xoogga inta badan uu u saaraa marka waa ku mahadsan tihiin si wanaagsan baana u soo agaasinteen oo ee, afhayeenka booliska iyo iyo muxuu ahaay arrimaha bulshada oo intaba aad baan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan oo macnaha ay usoo agaasimeen marka arrintaasaa laga doodayaa ee waa arrin muhiimadeeda leh Ee, miiskaas waan ka waan ka sheekaynay waan ka hadalnay ee, markii aan sahanka ku jirnay miiskaas wuxuu yahay waa miis lagu adeega lagu sameynayo dadka bulshada lagu sameynayo noocyada kala kala duwan haddii ruuxa naafa yahay haddii gabadha macnaha dhibab ay ku dhaceen ee, ama ruux kale caado shaksi oo oo maaragtay ka- ka mid ah dadkaba intaba in lagu sam- ee, macnaha lagu adeega waa miis loogu talagalay marka insha allah waana wax horumar laho macnaha haddii ilaahay uu noo sahlo aan helno waa wax wanaagsan oo wax nagu soo kordhinayo waxaa la doonayaa inuu shaqeeyo labaatan iyo afar sac ee xilli kastoo loo baahdo in la heli karo ruuxii caawinaadda uu heli karo Ee, inta badanna waxa marka aan ka hadalno ee, inta badan aan ka hadalno markii aan aan la kulanno een, ummadda ee, dowladda iyo ay wada imaadaanna waxaan xoogga iyo ahmiyadda aan saarnaa in haddii dhib uu dhaco dhibka dhib aan looga jawaabin dhib dhib looguma jawaabo ee dowladda joogtaa in dowladda iyo booliiskii iyo lala soo xiriiro marka wuxuu sahli doonaa sidaan rajaynaya insha allah in magaranaysaa la xiriirka dowladda iyo maaragtay bulshada inay si wanaagsan u wada xiriiraan ee haddii dhib dhacana meesha lagu soo ribood garayn lahaa ee lagu soo horumarin lahaa ee lagu- la- loola soo degdegi lahaa marka intaas anagana boorinayna insha allah waa mahadsantiin aad baa inaga mahad celinaya